bismillahi raxmaan iraxiim waxaanu la kulannay wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta somalilan cabdiraxmaan yuusuf ducaale boobe islamarkaana ah mujaahid weyn mujaahid ugu horeyntii waxaan jecelahay inaan ku weydiino inaad information yaroo gaaban naga siiso bal xaaladda guud ee hadeer dalka ku sugan yahay si aad u aragto
bismiillaahi raxmaan raxiim wallaahi muddo waan ka maqnaa muddo dhowr iyo labaatan maalmoodoo waan ka maqnaa oo maan joogin warkaygu wuxuu ahaa uun wax xigasho ah ooan ka xigto websaytyada iyo mareegaha ay wargeysada qaarkood leeyihiin kasokow waxa kooban ee telefoon ugu soo gaari karaa uun buuqa ugu dambeeyey ama dhawaaqa ugu dambeeyey baxaya maalmahan waa uun saddex meelood mid waa madaarka hargeysaha ee cigaan international airport midna waa hay-addii batroolka ka qodaysay ama shidaalka ka qodaysay jiida bariga ee caynaba area midda kalena waxa weeye dhawaaq isaguna soo baxayay oo ku saabsanaa cashuuro la lahaa waa la kordhiyey oo la horgeeyey baarlamanka saddexdaasu maanu arkayey wixii ugu waaweynaa kasakow shirbeereedyadii iska dhaqanka noqday baryahan dambe intii maamulkan siinayo uu talada dalka qabtay dadku caadaysteen aada moodaysa welibana in lagu dhiiri gelinayo abaabuladaa kasokow inahaasaa ugu dhawaaq badnaa intii aan maqlaya anigu
haddaynu ku horeyno markaynu saddexdaaba ku koobnaano arrinta ethiopian airline oo muran badan keentay oo dhibaato badan keentay oo dad badan oo shacaba ku hagardaamooben oo jaamacyadoodii ka gaabsameen islamarkaana xataa aanay aanay dawladdu qancin oo aanay u sheegin sababta ay diyaaradaasi usoo fadhiisan weyda garoonka maxay kula tahay adiga mujahid wallaahi aniga dee mushkiladda uma arka mushkilada ethiopian airline waayo ethiopian airline dhulka ma laha waa shirkad ganacsi oo habkii marba loola heshiiyo waddanka kumana iman karta kagana tegi karta weeye malaa eeddu innaga inagu soo noqonaysaayoo toban malyuun oo dollar oo layidhi kuweyt baa ku deeqday oo waxay ugu deeqday madaarka hargeysa markii dambena wasiirka duulista hawada odhanayo hal milyanna waxay ku baxeen sahankii iyo seerbeygii sagaalkii milyana soo hadhayna afar iyo badh iyo afar iyo badh ayaanu ugu kala qaybinay madaarka hargeysa iyo madaarka berbera ka-anamaa madaarka hargeysa iyo ka berbera ay isku baahan yihiin waayo caqligu wuxuu ku siinayaa in baahida taalla hargeysa iyo baahida berbera taalla ay kala mudan tahay sideedaaba haddii loo qaato oo adiidan baa dee leydiisii waxaa ku jiri jiray damacdaba aan yeele doontaba aan yeele damacdaba aan raane haddaan sidaaba raacno halkan waxaa yaalla jigjiga oo inoo jirta laba boqol oo kilomitr waxaan ahayn oo saddex milyan dhibic lix sideed milyan oo dollar lagu dhisay laga soo bilaabay in beerajaada dadka laga iibsado oo geedkiiba la qiimeeyo shan boqol oo bir kun bir intuu geedku gaadhayo da-diisu ahayd laga soo bilaabo halkaas labiyo toban kilomitr iyo badh u jirta magaalada siliga xidhan indhadaalis yahay oo aanad arkayn laga dhisay madaar two point seven meelahaasa shan iyo afartan mitir balarkiisu yahay laba dabaq oo terminal ah oo baanankii leh oo hudheeladii leh oo beauty freegii leh wax walba leh gaaladu markay kasoo degtay yaabto serviska ama adeega uu airboodkani qabanayo haddaan lagu raaligelinayn soomaalida kilalka shanaa degan innaga wixii waxba inoomay goyn waa been cidda tidhaahda madaarka hargeysa waxba lagama qaban oo wixii way muuqdaan laakiin tii wixii loo baahnaa ama afartii malyuun iyo barhkii dee meeshii kama muuqdaan horta dhismi ma jiro waxoogaa iraroo qosow ku jaba ama dhaldhalaaloo daarihii hore lagu kordhiyey mooyaane horta wax dhisnoo meeshii ka dhacay ma jiro haddii laga tegi waayo la buuxbuuxi godad meesha ku yaalay waddo laba kilomitr iyo afar boqol oo mitrana la kabla saar oo la madoobe siligii waa maqan yahay marka midna waa beenoo iyaynaan odhanin madaarkii lacagima gelin way gashaye wixii uu lahaabaan gelin oo dee xisaabtankiisa u baahan kii berberana aan gelin kana aan gelin waayo dee shirkadaha etoobiyaankaha iyo shirkada jabuutiga iyo shirkada geeska afrika oo tartankii qandaraaska ku jira ayaa jiray dabeedna asfalt balantka ama warshadan daamurka iyo jayga isku qasaysaa china group home group china home china group waxaa inkaasaa la yidhaha waxaa laga keenay china dee inta laga soo qaadayay tan jigjiga taalle labada boqol oo kilomitr jirta ama ta jabuuti taalla ayay dantu ku jirtay marka waxa weeye eeda madaarka dee ethiopian airline ku eedayn mayna innagaa leh marka dee tobankeenii malyuun hadday intaa inoo gooyeen inagunbaa darigeena isdhignay innagaa caasimadda ceebaynay xukuumadda ceebaysay airboortka magacii maxamed xaaji ibraahim cigaal magacii jamhuuriyadda somalilan jabka iyo hooga ku dhacay dadkii qurbajoogga ah ee dibadda ka yimid oo aan daawanaya habeen hore iyadoo basku la sii galay haddana dooxii arabsiyo dhibtaasi waa mid saaran xukuumadda lacalla xataa haddii ethoobia airlines qaal lagu leeyay ama ay tahay in loo ashkatoodo dee dowladda ahayd inay dadka afkooda ku hadasho oo ay ula xisaabtanto
talabaad mujahid adigoo mahadsan haddaan ku weydiiyeen waxaa toddobaadkii dhowaa waddanka si keliisa uga baxday shirkaddii channel energy oo baadhis shidaal in muddo ah ka waday qalab fara badan iyo hawl fara badanna waddanka gelisay iyadoon caddayn sababta ay ilaa haatan waddanka uga baxday sidaas leeg wasiiradii ku shaqo lahaad kii arrimaha dibadda iyo kii macdantuba waxay tageen waddanka ingiriiska iyagoo sheegay inay shirkaddii wadaxaajood la soo gelayaan madaxweynaha qaranku shalay u dambeysay uu ka hadlay xatalan sida muuqatay mujaahid weli dadweynaha iyo shacabka lama siinin jawaab qancisa oo ka qancisa waxa ay dhibsatay ama dhiilada weyn ee aragtay shirkadaasi arrintaas iyadoo aragtay mujaahid shidaalka iyo wixii khayraadaya dal ku jira waa hanti qaran maamulkeedana waa la wada leeyahay xukuumaddu inbay ku leedahay baarlamanku inbuu ku leeyahay dadku inbuu ku leeyahay dadka deegaanka degaan inbuu ku leeyahay waa wax u baahan in laga wada tashado oo heshiis loo dhan yahay laga gaadho markaynu leenahay khayraad baa lasoo saarayaana dee aafo ma saacsanayna iyo balaayo sida nigeria iyo ogoniland iyo ka dhacday inay dadka eedaan oo dagaalaan oo nigeria oo soo saarto oo kuwa waaweyna soo saaraa maanta iyadu qudheedu soo dejistay batrool xaaladaas inay innaga inagu timaado maaha waxaad isweydiinaysaa marka tobanka milyuun ee airboortka la siiyey ay waxba tari waayaan lacagta ay soo saarto shirkadaasi meesha ay tegaysay waxay qabanayso waxa weeye xukuumaddu hawsha inta ay ku leedahay ha qabato baarlamanka ha u geyso ha ka sharciyeyso dadka wadahadal ha lala galo ha lala heshiiyo dadka marna dowlad baa loo yahay oo waa la xukumaa marna waa dowladdoodii oo iyagaa doortay oo qaabka iyo ugu taliyaan bay u shaqaynaysaa marka waxaa loo baahan yahay tala wadaag waxaa loo baahan yahay wax loo dhan yahay waxaa loo baahan yahay waxaan la qarsan oo aan la shuuqsan oo aan meel madow lala gelin
waadoo mahadsan haddaan ta u dambaysa ku weydiiyeen waxaa jira mashruuc ama xeer hay-adda waddooyinka oo dhowaan la hoosgeeyey wasaaradda madaxtooyadu ay waddo oo ay golaha wakiilada damacsantahay inay horgeyso arrinkaasoo qaylo fara badan dheliyey oo cabasho badan bulshada dhexdeeda ka dheliyey oo laleeyahay waa qaab adag buu ku socdaa cashuur fara badan buu waajibinaya aan hore magaranaysaay dadku aanay qaadi karin laleeyahay arigii cashuur badan baa ayaa lagu kordhiyey geeli cashuur baa lagu kordhiyey wixii yaraay aynu dhoofinaynay ayaa cashuuro lagu kordhiyey saas le cashuuro aanay qaadi karin baa laleeyahay wax lagu kordhiyey gaadiidkii oo markooda horeba weliba ku waaweyn oo markooda horeba aan waxba qaadeenoo camal aan hayso dekada berbereys ka yaalay arrintaa mujaahidiinta maqaalkaaga maxay kula tahay
horta dowladii waxay ku dhisan tahay ku jirtaa waa cashuur dowlad cashuur weyday jiri mayso dal cashuur bixin waayana jiri maayo adeeg bulshada la heli maayo haddii cashuurta la bixin waayo taa macnaheedu ma aha cashuuray cashuur baa tahay waxaa tahay waa lagu bixinayaa waxa weeye wixii dadka xaq loogu leeyahay ee xeer iyo xaagaan loo soo maro ayuunbaa dadka horta qabta oo ay cashuur ahaan u bixinayaan dadku markay ogaadaan wixii ay bixiyeen inay kusoo noqdaan marka waddooyinkoodu hagaagaan marka biyahoodu nadiif noqdaan marka xashiishka laga qaado markaasay dadku xaq loogu leeyahay in dadka lagu idhaahdo cashuur kordhiya soomaalida waxaa tiradaa meyd maxaa ugu dambeeyey kaa la sii sido iyadoonu arkayno tobankii sadaqadda ahaa ee dowladda kuweyt bixisay ahayd in laga xishoodo murankeedii taagan yahay oo haqankeedii ilaa jigjiga ilaa dooxii arabtiya daadsan yahay oo wasiiradeedii ilaa adisababa ilaa lana daadsan yihiin oo ay dhibtaasi taagan tahay oo la arkayo inaan lacagtii aanay madaarka gelin haddana tu kala bixiya oo wixii aad lixdii bilood bixin jirteen saddex bilood ku bixiya wax ummadda qabta ma aha baarlamanku ama golaha wakiiladu horuu dadkan godob uga galay oo cashuuro layidhi waa security oo toban dollar oo berbere iyo eerboorhada lagu waajibiyey lagu sii daayey hay-ada aan sharciyaysnayn oo aan iyaga soo marin oo aanay gol ahaan war uga hayn oo la leeyahy waa hay-ado qarana ay u shaqeeyaan oy miisaaniyad u leenayo dalkan uga hawlgalaan oo ahayn inay uga hawlgalaan marka xukuumaddu hadday doonayso wax toosan xukuumaddu hadday doonayso inay wax hagaagaan wax toosan oo xalaalaha la timaado laakiin tii wax dadka dhabarjab ku ah iyo cashuurun baa la kordhiyo dabeedna dakhligii baa kordhay oo dabeedna magaratada iyo makasta in lagu sabo shalayna toban milyan buu ahaa bahalkii dakhligu maantana afartan milyan buu maraya in beentaa dadka loogu sheekeeyo maaha dadku ma qaadi karaan xaalada baa lagu jiraa dadku waxaan umanay soo dagaalamin umanay halgamin nabadda iyo deganaashahana uma hananayaan si ay dhibi ugu timaado ee horumar iyo in warwarka iyo walaaca ayaa ka baxo ayay dadku u nool yihiin oo joogaan ma baahna madaxweyne inuu waxaa ku hadlo madaxweyne waa la suran yahay mucaarig iyo muxaafi meesha waa la wada leeyahy maantana isagaa talada haya dulqaadka badanna isagaa laga sugayaa isagana in la aflagaadeeye maaha maamulkiisana in la aflagaadeeye maaha aflagaadada cayda ah baa sheegaya laakiin ta haddii la yidhaha xilkan lama gudan waddadii ay dowladdu ku ballan qaaday inay bisha ogost labaatankeeda dhammaynaysa may dhammaynin hadduu qofku yidhahdo taasi aflagaado maahe naqdi baa la yidhahda toosin baa la yidhaahdaa marka af farshaxana oo aslubaysan in lagu wada hadlo weeye waa la suran yahay shalayna isagaa qaylinayay maantana isagaa lagu qaylinayaa dulqaadkeeda ha yeesho